taabici mujtahid noqday haba noqdeen bal markaa masaladu waa taas khilaaf yar buu inoo soo naqlinayaae laakiin masaladu taa weeyaanoo ciddii kolba soo gaadhay intaa dadka mujtahidiintii ay joogaan soo gaadhay mujtahid noqda ee xaadithadii dee markaa cusbayd uu kala qeyb gelayaa qowlkiisana waa la ictibaarin hadduu khilaaf meesha uu keeno isagu ijmaac ma guntamayo wifaaqiisna dee ijmaacii baa ku guntamaya taasi waa qowlkooda raajixa meesha aan haysanayno khilaafkana isaga inoo ishaari waanu sheegi doonaa dee wixii uu ku radinaye wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaba mida debal shaaficiye oo kale man qaala ku yidhi laa yuctadu lama ictibaarinayo oo la toodi waayo ama lama tirsanayo oo biqowli taabiciyi taabiciga qowlkiisa maca saxaabati arrinku hadduu saxaabo yahay iyo taabicin saxaabadii ay joogto kan taabicigii waqtigaa ha la soo sinaado cilmi ahaan dee inay suxbadii iyo sharaftii qaataaku lamaba sina lamana wanaagsanayo miisadoodii way leeyihiin waxyigay u joogeen iyo umuurihiina way leeyihiin laakiin xagga cilmi ahaan hadduu soo gaadho oo gaadho rutbo uu mujtahid ku noqday qowlkiisu xataa markaasna wifaaqiisa waxba lama eegayo hadday iyagu wax ku ijmaacaan isagoo xataa khilaafsan ijmaaci waa guntamaya taas koleyna waa laba riwaayo imaam axmed laga soo naqliya mid ahaan weeye tanna uu bacd asxaab uu kaba soo naqliyey riwaayada kalena riwaayada ama qowlka horena riwaayada labaad ee axmed leeyahay iyo saddexda imaam ee kaleba qowlkooda ayay taa hore tahay bacd almutakalimiinna qowlkooda weeye sheekhu wuxuu uhi raximah llahu tacaala wadaliilu waxa u daliilo calaa maa qulnahu waxaan idhi oo ruuxii taabiciga ahaa ee saxaabada casrigoodii mujtahidka noqday wixii xaadisee cusubee intaa uu mujtahidka yay dhacaa qowlkiisa waa la ictibaarin oo ijmacna la-aantii ma guntamayo taa aan idhi waxa u daliilay huwa waxa weeye ana saciida bna lmusayibi saciid bnu lmusayib wاlxasn اlbصriya iyo xasn اlbصri iyo وaصxaaba cabdالlahi bni mascuudi cabdالlahi bni mascuud asxaabtiisii ka shurayxin wاlأswada wacalqamata wاlأswadi wacalqamata kuwaaba weeye kaanuu waxay ahaayeen ragganuu inoo tiriyay rag kolley taabiciintii ayaanay dee isleekaanin oo saciid marka la eego iyo shurayx iyo aswad iyo calqamo iyo waa raggii waaweynaa taabiciinta walow xataa shurax iyo aswad iyo calqamo iyo ay saciid kaba sii weyn yihiin laakiin de waa taas ama xasanulbasri waa nin iyaga ka dambeeyey oo waa dabaqadii dhexe oo taabiciintaoo raggii waaweynaa ee saxaabada fuqahadoodii waaweynaa saa cali iyo ibnu mascuud iyo dee iskaba daa cumar iyo dadkii kaba sii horeeyey waqtigoodii isagu nin dee waxa weeyaan ijtihaad xaddii jooga ma ahayn raggan kale waaba dee khaasatan saddexa dambe iyo rag jooga waabay ahaayeen laakiin beryo dambe waqtigii anaskii ay joogeen weeye asxaabtii yaryarayd ayuu isaguna dee dadkaa fatwoonayay ee wax la weydiinaya mujtahidiinta ahaayo isagu waa mar dambe waxaa dhacayna kolley sharaxa walow dabca laba dabcoon haye mid ahaan ay halkaa ku dhammaatay oonay ijmaacu jirin mid ahaan waxa weeyaan daarulqarb alislaami ay madbaceeyeen inuu yihi cumar baa u laami jiray oo kale xasanulbasri ma garan karna siay hadalladaasi u dhaceen waqtigii cumar de waxaa la arkaa inaanu maba dhalanbe ama hadduu dee dhashayna hadduu wixii dhammaadkiisii dhashay cid u laamay iyo taasi iyo cid ula laami jirtay waqtigaasi may jirin bal marka wuxuu leeyahay way ijtihaadi jireen shuruuxna waa nin dee qaadi ahaayo shahiraayo cumar baaba qaadi ka dhigay barhkood baa suxbo u sheegay laakiin suxbo ma laha se maxaa jiray waqtigii rasuulka kolley waa nin roob buu ahaa waqtigii dee kolley abibakar iyabaanu madiinaiyo usoo guuray markii dambena ciraaq meelo kamida ayuu qaadi ugaba dhigay ama kuufa ayuu qaadi cumar ugaba dhigay waanu joogay cali bnu abi daalibna qaadi buu ahaa qadiyadii dee culimmadu ay sooba naqliyaan ee ahayd nin yahuudiya oo adigu ahla dima ahaa oo cali diric uu lahaa dee cali intuu ku gartay yidhi waa diracaygii amiirulmu'miniin isagoo waqtigii khilaafadiisii ay ahayd ee isla tegeen qaadigii muslimiinta ee amiir almu'miniin ku yidhi waa qaadigiisiina bayino keeno markuu bayinadii sheegay waxa weeyaan dee xasan iyo ay kuba jireen dadkiis yidhi iyagu bayino kuma gelayaan markhaati kuma noqonayaan markii dambe bayino kale uu waayey dirciguna waa dircigiisii uu uxukumay ninkii dimada ahaa ui waa dircaagii amiir almuminiin weeye isagaanu qaadi u yahay bayinadiisiina waa diiday waxa weeyaan sayid shabaab iyo ahliljana ninkii ahludimo ahaayoo dee gacantu wixii ku haya isagu waa mudaca caleyhi iyo dee bayina ciddii kale mudaciga laga doonaya u xukumay ninkii markii uu arkay cadaaladaas iyo uu halkii ku islaamay yihi diricuna maalintaasuu kaa dhacay oo kaagii weeye calina markaa diricina sidaa uguma daayo ninkii xukumay buu ahaa qaadigii asbaabu ahaa waana dee taabici weyn laakiin waqtigii rasuulka waa jiray ilaa lixdan sanadood buu qaadi ahaa shuruuxulqaadi labada nin ee kalena waa akaabiru asxaabi ibni mascuud waa laba ninoo isu adeera calqama u adeera ninka kale walow dee ninka kale ka weynaayo hooyadii markii la guursanaya uu joogayba ninkana awogii markaa uu guursanayo calqamo hooyadii dee isagoo nin garanaya wax ahaa laakiin waa isu adeer oo ibraahim nukhaciyana dee aswadkaa u abtiyo waa qoyskooan sun culimadii waaweyneed ee cibaadada iyo wada lahayd cilmigay ahaayeen haddaba qolooyinkaas buu leeyahay kaanuu waxayan yajtahiduuna fii zamani saxaabati asxaabta waqtigoodii way ijtihaadi jireen asxaabtii oo joogta bal dee raggani aswad iyo calqamo iyo shurax raggani badankoodu iyadoo saxaabadii ay qaar joogaan bay dhinteenba oo in badan saxaabadii bay ka geeri horeeyeenba kuwa dee saciid mooye kaanuu yajtahiduun walam yunkir calayhim axadun cid ku qoonsatoo tiri waar idinku ijtihaad ma lihidin saxaabadunbaa ijtihaadka leh may jirin walianahu min arin kale taasi iyadu waa mid oo waa wax dee xujo noqonayo qowlkaa lagu radiyo arrin labaad walianahu shaksigan dee taabicigu min ahlilijtihaadi ijtihaadka ehelkiisu kaba mid yahay cinda xuduudi alxaadiثati markan ay dhacdadani dhacday ijtihaad waa ruux mujtahida fatudda biqowlihi markaa qowlkiisii waa la ictibaariyey waa la tirsanaya kaasaa weyr saxaabati isagoo ay taasi la mid tahay asxaabta kuwoodii yaryaraa oo asxaabtii yaryaraydba waqtiyo ay yaryaraayeen dee mujtahidiin may ahayn oo asxaabtan waaweyn baa qowlkooda ictibaar lahaa ama itifaaqu ku xasilayay berigii dambey koreenay waaweynaadeen saa ibnu cabaasiyay waaweynaadeen ahlalijtihaadna ay noqdeen saxaabadii waaweynoodoo joogtay la ijtihaadayeenoo taaba lama odhanayn idinku waa ka yaraydeeno waa yaryaraydeeno imika yaydaan ijtihaadin lama odhanayn tana taasunbay laba mid tahay bal alxaasilku ruuxii mujtahidka ah ee soo gaadha dadkii mujtahidiinta ahaa isagoon markii hore dee kaba yaraa waqtiga xaaditada cusub ee uu markaa u joogo qowlkiisa waa la ictibaarinaya faslun wa ama man kharaja ruuxa ka baxo can ilmillati diinta bita'wiilin ta'wiil kaga baxo waasaa dee bidcadii takfiirka keenaysay oo bigayri ta'wiilin waa gaalnimadii iska cadayd falaa yuctadu biqowlihi qowlkiisa lama ictibaarinayo fi lijmaaci ijmaaca iyo itifaaqa oo dee waaba ka la gaalaynayo fain aslama hadduu soo islaamo oo wasaara uu noqdo min ahlilijtihaadi intuu islaamay ruuxii saas ahaa uu ijtihaad ehelkiina uu ka mid noqdo cinda alxaadiثati markan ay dhacdadan cusubi timi cutbira qowlu arrinkiisa hore waxma raadaynaye qowlkiisa waa la ictibaarin kol hadduu soo islaamay wain incaqada hadduu guntamo alijmaacu ijmaacu walxal huwa kaafirin isagoo gaala uma aslama uu islaamo wasaara min ahli lijtihaadi ijtihaadka ehelkiisa uu kaba mid noqdo fain qulnaa haddaan idhaahno inanqiraada alcasri casriga oo dhammaadaa laysa bishardin shardi maaha waana qowlka sawaabkaasaan hore usoo maray lam yuctabar qowlu qowlkiisa lama ictibaarinayo wain qulnaa haddaan idhaah inahu shardun ina inqiraad alcasri shardun fii sixati lijmac weeye ama inciqaad ilijmac casrigaasoo dhammaada waa dadkii mujmiciinta ama mujtahidiinta oo wada dhinta shardi bay u tahay in ijmaaca guntankiisa oo markaasunbaa u sugnaanaya uctubira qowl laakiin qowlkaa waxaynu soo marnay haddii shardigaa la eego inuu keenayo weligeedba ijmaac inaanu inoo xasilin oonu inoo guntamin haddaba uctubira qowlu qowlkiisa la ictibaarinoo fain khaalfahum hadduu khilaafo lam yakun ijmaacan ijmac ma noqonayo kolley markii horeba tankumuu qaydin taabiciinta iyo saxaabada uu kaba hadlayay haddaanu miise gaara un saxaabada uba yeedhin qoladii horeba tani way kuba imanaysaaye waatii aynu soo marnay qowl inuu jiro ah ijmaacu wuxuun baa uu guntamaya hagaag u sugnaanaya marka dadkii mujmiciinta ama mujtahidiinta ay dhammaadaan haddii taa la yidhaha waxay noqonaysa xataa suurada taabiciinta haddii iyagoo dee saxaabadii wax kuba ijmaaceen uu nin taabicii uu soo gaadho iyagoo nool weli ijmaacina waa kaba horeeyey markaasuu mujtahid noqday haddii la yidhaha inqiraad alcasri baa u shardi ah iyada markaa weli ijmaacayne muu saldhiginoo hagaag umiisu muu gumtamin ee qowlkiisu waktigaasna la waa la ictibaarinaya tana tiibuu uga dhigayaayo ruuxani haddii intii aanu islaamin ijmaac gumtamo uu soo islaamo iyadoo dee dadkii mujtamaciinta weli casrigoodii uu joogay joogaanba haddii la yidhaah waa shardi inqiraad alcasri markaa qowlkiisii xataa masaladii ka horeysay qowlkiisii haddaanu waafaqin ijmaacii dee weli ma sugnaanoo mukhaalif baa jira laakiin haddaan nidhaahno shardi maa koldii ijmaacu uu guntamo khalaas waa guntamo xataa kuwani kama laabmi karaan ciddii ka dambaysayna ra'yi kuma laha markaa dee amaahin waxa weye wax qiimo qowlkiisani yeelanaya ma jirto ijmaaci waa guntamay inuu raacin baa waajib ku noqonaysa waana qowlka sababka faslun وأmا mن ruuxii lam yakun aan ahaanin min ahli الاجtihaadi ina wuxuu ina soo yihi cidda loo fiirinaya waa jamiiع culamaa اcasr calى اxukm culama اcasrna waxaa loo wadaa dadkii mujtahidiinta ahaa ee casrigaa kolba joogay haddaba ruuxii aan marka horeba ahliاجtihaad isagu ahayn fi اaxkaami ya wax kaleba mujtahida ku adee lakiin axkaamtan sharcigaa aqoonteedii aan lahayn oo fani kalaa buu caalim ku yahay fani kalaabuu mujtahid ku noqon luqo ku noqon tafsiir buu ku noqon umuuro kale kaba baxsan umuurahan dee matalan axkaamtan sharciga ee tafsiiliga ah wixii aan ahayn buu adigu caalim kuba yahay mujtahida laakiin halkan aqoon saas idraag badan oo uu leeyahay ma jirto wadalika kalcaamati caamadiiba weeye oo dadka caamadii wifaaqan iyo khilaafan ijmaaca lama eego allahuma hadday barhkood yidhaahaan taasna wuxun bay ku xambaarnaanayaan masaa-ishan caamkae cid kastaaba wadaagsantahe sida salaadaha shantae iyo sekadiiyo inay farad tahay oo kale iyo ama cadadka salawaadaha shantooda iyo waxyaalahaas dee caam iyo khaasaba la wadaagsaday taasunbay noqone laakiin meelahan ictibaar ma laha kalcaamati wlmutakalimiina nimankan cilmigan kalaamka la yidhaaha in badan aan soo aragnay dee adigu aqoonta hole waa cilmigan ay usuuludiinna kaba cabiraan khaasatan qolooyinka ahlalkalaam ay yidhaahaana dee qaaliban waxa arrintoodu ay ahayd inay masaa-isha caynkana ku sugaan oo kale xujaj caqliya oo waa kuwa iyagu bal matalan marka la eego waxyaalahan ama usuusha diinta ay sugayaan oo kale xujajta ay laba imanayaan adeegsanaya dee adiladan caqliga iyo waxyaalaha caynkaasa ayaaba yidhahaan waxaana yidhahan ahlalkalaam waxaa loo yidhi barhkood sa yidhaahaan lafteed magacani wuxuu ugaba yimi barhkood sa yidhaahaan de kolkol intiibaana naqligii ku gaabsanayn kolkolla usuushoodan ama adiladoodan ay leeyihin waa caqligay wax ku ridayayaan baaba inta badan noocdi de ictizaal adigu meelo kaleba de ama wax ka baxsan noqonaysa usuushii macruufka ahayd waxay yidhaahaan barhkood sifadan kalaamka ee kalaamka ilaahay baa meelihii ugu hadal badnaa ah masaa-isha caynkana sanbaa deeta ahlalkalaam loo yidhi ama dee waxoodii baaba kuba dhisan kalaamkan ayoo ay dee wax ku sugayaan ay wax ku naqdin ama ay kuba sugayaan oo kale ama dee aqoonta fadnigan ayaa wuxuu keenaya ruuxuu qudro u yeelanaya bal kalaamkii iyo xujajta caynkaasa inuu wax ku sugo adigu waa aqwaalo la yidhi qolooyinka mutakalimiinta iyo walusuuliyiin cilmigan usuulkan hayno ninku hadduu usuuli yahay waana adiladii haddaba waa meeshii ijtihaadka looga soo doonan jiray weeye laakiin ha ahaado nin usuuliyo xaggaa mujtahid ku ah masaa-ishii ijmaaliga ahayde adiladii tafsiiliga ahayd ayaanu macrifo saasoo weyn aanu lahayn oo xaggan baanu mujtahid kuba ahayn oo matalan waa nin dee garanayo amarku inuu wujuub yahay nahyigu waa wujuub wixii nahyigu taxriim buu keenaya umuuraha waa garanaya laakiin markay noqoto masaa-ishii farciga ahayd ee juziyaadka ahayd ee laga fatwoonayay ina taasi waa gaaro waa cilmi gaar ee fatwada ahayd ee dadka axkaamta oo waxyaalahan iyaga kaba dhacaya bal matalan kuba tacalluqsanayd ayaanu dee awaamo wixii iyaga kuba tacalluqsanaya adiladii tafsiiliga ahayd adilada ijmaaliga mooye ma hayo taas ama muu hagaag umuu makansan ta lam yuctabar qowluhum qowlkooda lama fiirinayo fi lijmaaci xagga ijmaaca looma fiirinayo waqaala bacdu lmutakalimiina waxay dhahen yuctabaru qowlulcaamati caamada qowlkeeda waa la ictibaarin fi lijmaaci lakiin waxaan leenahay haddii la yidhaah waa la ictibaarinaya dee waa masaa-isha caam iyo khaasba ay wada ogyihiin ee daruuro ahaan inoogu sugnaatay waxaa kale maba laha idraageed waqaala bacduhum yuctabaru qowl mutakalimiina walusuuliyiina mutakalimiintii oo dee iyaga iyo usuuliyiinta halkan qowlkoodana wifaaqooda waa la ictibaarinaya wahada kayru saxiixin sheekhu wuxuu yihi qowlaashaasi saxiix maaha lianna alcaamata horta caamadu laa yacrifuuna ma garanayaan duruqa alijtihaadi ijtihaadka duruqdiisiya fahum ka sibyaani caruurtun baabay laba mid yihiin ama almutakalimuuna walusuuliyuuna falaa yacrifuuna bal waxaa guud haba garteen kuwana mutakalimiintu khaasatan qiyaaskoo kale iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaaya umuuro xagga ama dee iyagu dad hagaag u sugay haba noqdeene falaa yacrifuuna ma garanayaan jamiica duruq alaxkaami qolada mas-uuliyiintuna dee kole dee adiladii guud bal maalan amarku wujuub buu keenayaa nahyigu wujuub buu taxriim buu keenayaa iyo waxyaalaha haddii dee macrifadoodiina waa mujtahidiin bay ku yihiin qowlkooda jaanibka waa la aqbali laakiin marka lasii dhaadhaco masaaladkii jusiyaadkaa la gaadho masaladan khaaskaa wixii u daliilka ahaa ama amar iyo nahy iyo wixii kuba iyo halkii haddii aanu taas isaga xaadirsanayn ama aanu hagaag u makansan dee arintaa guud uuni dee waxa weeyaan halkan mujtahid jaanibkan kagama dhigayso markaas oo isagiiba markay waxyaale ku yimaadaan waa dadkii muftiinta inuu weydiiyo ayay noqonaysaa saa daraaddeed falaa yacrifuuna jamiica duruq alaxkaam khaasatan tii tafsiiriga ahayd falaa yuctabaru qowlum qowlkooda lama ictibaarinayo kalfuqahaai waa sida fuqahada oo kale siaan fuqahadaba qowlkooda loo ictibaarinahayn idaa lam yacrifuu usula fiqi oo ninkii fiqiga hadduu masaa-ishii dee kutubtii uu xifdisan yahay buu juziyaadkii mid kastaba hayo laakiin aanu cilmigii usulfiqi garanayn si loo daliishan lahaa wayo halkii adilo uu wax kaba soo qaadan laha maaakidii waxyaalahan uu hayo aanu garanayne uu xifdiyo dee san in badan oo dadkan dee ay uga badan yihiin fuqahadii oo in badan juziyaadkii kitaabkii masale kastoo ku sugan waa garanaya laakiin masalada maakadkeedi iyo madrageedi iyo waxyaalahaas iyo cilmigii taa ku tacalluqsanaa wuxuu ka garanaya ma jirto isaguba markaa waa markaa halkan ijtihaadkiisa lama ictibaarinayn oo wuxuu ku ijtihaada isba ma haysto ee waa ruux muqalida un waa ruux xaafida waxay noo soo naqlinayo masale la yidhi uun sideedii ubahaya haddaba si aan kuwanba loo ictibaarinayn baa usuuliyiinta iyaguna jaanibka kaba badhnaa aan loo ictibaarinahayn bal baabkaasi halkaasu inoogu dhammaaday baab kale aynoo bilaabmayo isna fusuul leh baabu lijmaaci bacda alkhilaaf bal ijmaacii khilaaf dabadii la ijmaacayay ayuu bayaanka xukumkiisay baabu bayaani ijmac bacda alkhilaaf oo macnuhu waa maxay khilaaf baa horeeyey saxaabadii baaba dee wax isku khilaafsanaa dabadood dadkii ka dambeeyey ayaa labadoodii qowl mid ahaan baa laysku waafaqay marka casri baa isagu masaladii isku khilaafsanaa markii casrigii labaad la soo gaadhay ayaa khilaafkoodii aqwaashoodii mid ka mid a ayaa casrigii kale ay dadkii mujtahidiintiisa isku wada raaceen khilaafkaa hore miyuu kor noqonaya oo itifaaqan dambaa la eegaya waxa la odhanaya khalaas masaladii waa masale ijmaaca khilaafkii horena kanaa meesha ka saaray mise khilaafkii weli masaladii kol haddii khilaaf jiray marka dambe itifaaqani khilaafkii ma suulinayo taas baa adigu uu baabku u baabaysan yahay marka wuxu uhi ida ikhtalafat saxaabatu saxaabadu hadday iskhilaafaan fi lmasalati masalo calaa qowleyni laba qowl ay isugu khilaafaan wanqarada uu dhammaado alcasru casrigiina calayhi ujeeddadu waa dadkii mujmiciinta casrigoodii oo saxaabadii baa halsaa ku wada tegay oo iyagoo labadii qowl dee ay isugu khilaafay ayay sii ku wada dhinteenba jaaza litaabiciin horta waa suuro tani weliba marka maaha alijmac bacda alkhilaafna horte jaaza waxaa u banaan litaabiciina dadkii taabiciinta ahaa an yatafaquu inay iswaafaqaan calaa axadihima mid ahaan ay isku waafaqaan oo ujeeddadu labadii qowl mid ahaan haddii ay taabiciintii aragtidoodii ay ku midowdo isku markaa kaa ku wada tagaani horta shay u jaahisa weeye alijmac bacda alkhilaafna weli ijmaaci miyuu kor khilaafkii hore miyuu kor noqday misema kor noqon waa inoo dambaysaaye iyada horta taasi waa suurtagal waan suuraysanaynaa waanay dhacaysaa wa min asxaabin taasi iyada waa midoo hayso oo haddii khilaafkii jiray mid ahaanuun laysku waafaqo itifaaqaasi waa xasilaya waana qowl la qaadanayo laakiin weli dee hadalkuma ijmaac miyuu noqonaya mise maha way noo dambaysaa wa min asxaabina asxaabteedna waxaa ka mida dee had iyo goor hadduu taa ka cabireen shaaficiyadii buu jeedaa usuuliyiintoodii iyo kuwa man qaala ku yidhi laa yutasawaru dalika maba lamama suuraysanayo iyadoo khilaaf saxaabadii jiray inay dee bal maalan khilaafkii mid ahaan un laysku wada waafaqo taas ma suuraysanayno waxaan loo suuraysanayni waa kan oo wuxuu yidhi lianna ikhtilaafahum iskhilaafkoodii calaa qowleyni laba qowl ay isku khilaafeen xujatun wuxuu daliil u yahay fii jawaazi akhdi qaadasho banaanideed bikulli waaxidin mid kastoo minhumaa labadaa qowl kaba mida oo waxa weeyaan walow dee qowlkan labadan qowl ay ku kala tegeen arrin ay isku raacsan yihiin baa markaa jira masaladu labadan qowl inay wada ixtimaalayso markaa labadaa nadar ay leedahayoo dee qowlkana lagu tegi karo qowlkana lagu tegi karo taas ayay isku waafaqsan yihiin marka wuxuu leeyahay arrinkan ayaa waxa ay tahay khilaafkoodii in mid kasta la qaadan karo masaladu labadan qowl ay ka kooban tahay ayay isku waafaqsan yihiin taasi iyadu waa mid لا يجوز عليه مركا إن في جو حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما ولا يجوز أن بنانين عليهما بأيتا لكن طبعا دار الكتب العلمية عليها ما نتالي وأن تنقص عنيه لا يجوز عليها حجة سوكر كذا أن بنانين الخضو من أهل لبدا قول خضو نقول كرا لكن أعرفت لبدا قول كل من يسا أو أه inay masaladani labadaa weji ixtimaalayso ama labadaa qowl ixtimaalayso mid kastaba la qaadan karo dee marka la eego nadarkiisa iyo madragiisa la eego la qaadan karo xaggaas bay xujadu ay iskaga waafaqsan yihiinoo markaa waa xujo oo xagga marka la eego labadan qowl inay sidooda u wada bannaan yihiin kolba kii la qaataa uu bannaan yahay oo isku waafaqsan yihiin xujo aan khada ku bannaanin weyeyna itifaaqoodan intaa haysanaaye taasi iyada waa mid waa lama suuraysanaya sa qowlkan wejkii ku ay markaa ay ku tawjiihinayeen wa ijmaacu taabiciina taabiciinta ijmaacooda calaa taxriimi axadima labadaa qowl mid ahaan xaaraamnimadkeeda ay ku ijmaacaana xujatun isna xujuu noqonaya laa yajuusu calayha tan iyaga waa tan caadiga xujadaasoo aanay banaanayn korkeeda ku banaanayn alkhadow oo haddii dee bal taxaabiciinta ay gees isku wada raacaan itifaaqina aan nidhi in ummaddu baatil iyo dalaalo iskuma raaci karto taasna waxay noqotay in qowl ahaan qowlkani ka lagu fatwoonayo uu yahay ama kala raacayo dee ijmaacoodii hadduu kuba xasilay ijmaacoodii xujuu noqday aan iyadana khada ku banaann arrinku inuu sidaasun yahay falaa yasixu ijtimaacuhuma de markaa waxaa suurtagal maaha in labadaa nooc labadaa xujee mid kastaba aan khada ku banaanayn ee kala tagsani meeshii inay ku kulmaani dee tanaaqud bay noqonaysaayoo suurtagal maahuma ansaxaysa ayaa qowlkaasi ahaa tawjiihis qolooyinkan leh maba suuraysanno ma dhici kartaba wixii ay saxaabada isku khilaafeen dibdo in la isugu ijmaaco waa inaan inciqaadkeeda ama taasi inay dhacdo ayaaba suurtagal ahayn sheekhu wuxuu yihi laakiin raximah llahu tacala wahada hayru saxiix way dhici kartaa itifaaq inuu yimaado dee arinku waxa weeyaan ijmaac miyuu noqon karaa mise ma noqon karun bay masaladu tahay laakiin labadii qowl mid ahaan waa la ysku raaci karaayo qowlkani saxiix maaha leanna saxaabata asxaabtii ida ijtamacat hadday iswaafaqday ay ku ijmaacday calaa jawaazi lakhdi qaadasho banaanideed bikulli waaxidin min alqowleyni mid kastoo labada qowl ka mid a hadda dee barhkood qowlkanay lahayn barhna qowlkanay lahayn laakiin markay labadaa u kala baxeen ayaa arrin ay isku waafaqsan yihiin baa jiro masaladu labadan qowl inay ixtimaalayso mid kasta marka madrageeda iyo daliilkeeda la eego ay ixtimaalayso marka in labadaa qowl dee lakala dee kii la qaataaba dee waxa weeyaan uu bannaan yahay ayaa inoo soo baxayso dee oon wax kale jirin marka haddii labadan dee iyagu mid ahaan ay labadaba in la qaataa banaanideeda isku waafaqeen saara taabicuuna taabiciintu waxay noqonayaan fi lqowli xagga qowlka bitaxriimi axadima mid ahaan inuu xaaraam yahay ay ugu tegeen bacdalummati ummadda bacdigeed bacdubay taale bacdalummati ummadda barhkeedunbay noqonayaan waa nasbiyey walkhadau jaa-isun calaa bacdi lumma khada-una waa bannaan yahay waxa weeye ummadda barhkeeda oo ujeedadu waa maxay taabiciintii markan dambey dib isugu waafaqeen ee labadii qowl mid un bay raaceen kolleyna labada qowlba way banaanaayeen qaadashadeedu mid ahaan bay qaateen oo wax bannaan bay laba yimaadeen marka waxa la yidhaaha lama suuraysan kara maaho labadii qowlba qaadashadooda la qaataa way bannaanayd marka la eega itifaaqa ay xagga labada qowl inay ku kala tegeen inooga soo baxaya dee labadii qowlee ay bannaanayd mid kastaba gaar ahaantiisa in loo qaataa ayuunbay mid qaateen ay isku waafaqeen waxaana weeyaanuun ummadda barhkeedun bay noqonayaan oo labadii qowl ay ku kala tagsanayd badh ahaan la raacay oo imaka waa dee masaa'ishan khilaafka ah waa tan dee ruuxu labadii qowl ay culimmadu lahayn mid ahaan uu kuga tegayo way u bannaantahy haddaba kii haddii dadka ay isku wada raacaan casri min alcusuur way iska bannaantahy laakiin dee ijmaac ijmaacii khilaafkii hore ma kor noqonayo weli khilaafki waa jiro khilaafkii hore waa caadi waa qaa'im ijmaacan dambena ma nasakhayo ma suulinayo khilaafka waaba ta fasalka dambe inooguba iman faslun baltaasi horta waa xagga inay dhacay karto taabiciintu oo ay iska suurtagal tahay inay isku raacaan labada qowl mid ahaanun waida ijtamaca taabicuuna taabiciinta hadday ku ijtimaacaan cala axadi alqowleyni labadan qowl ee saxaabadu lahaayeen mid lam yazulu kama suulayo oo bidaalika ijmaacoodan khilaaf saxaabati waayo kol haduu ijmaaci hagaag may khilaafkii hagaag khilaaf mustaqara uu noqday waxa dambe waa la raac qaadan karaa qowl keliya dad isku casrigina qowlkaa way qaadan karaan qaraaraadkan imika majaamicdu haddii daan qowl keliyay kuba imanayaan oo aqwaashii jirtay ama dee madhabi kala duwaabay mid madhabta ahaan ayay qowlkeedii qaraarkii kuba imanayaan laakiin khilaafkii meesha kama bixinoo itifaaqa dambe taabiciintii o dham ay qowl isku raaceen khilaafkii saxaabada ma suulayo waxaan jirin oo kale kama dhigayo kamana dhigayo qowlkii taabiciintu intuu ijmaac noqdo inay mukhaalafadiisa xaaraam noqoto ee dabadood qowlkii labaad ay ka tegeenna waa la qaadan karaan wey khilaafku waa sugayn kol hadduu khilaafka sugnaaday khilaafkan ijmaacnima koryeelaya itifaaqan dambe ويجوز waxaa u banaan waaba kan litaabici taabiciina kuwii iyaga kaba dambeeyey alأkhdu bikuli waaxidin mid kastoo labada min alqowleyni kaba mida inay qaataan ama qowlkay ku ijmaaceen mooye qowlka kale inay qaataan way banaan tahay ina khilaaf baa jireen taasi waa qowlkoodii culimmadu u badnaayeen waqaala abu aliyi abu caliyin ibnu khayrana wuxuu yihi waa ka inoo dhigtay xagga hoose tarjamada wuxuu yihi xusein ibnu saalix ibni khayraan baa laydhaha wogii baa loo nisbeeyey فقيه شيخ الشhاaفiعية ببغداد وأصحاaب الوجوه buu kaba mid yahay بعد بن سurayج marka waa nin متqdima saddex boqol iyo labaaتankii buu dhintay barhkood baa dha saddex boqol iyo tobankii maسألadan wuxu uhi curida عalayhi القضاء فامتaنc تفqه bه جamاعة waxaa loo bandhigay inuu qaadi اlqudaad noqdo sharqan waa garban baqdaad buu joogaa ninka baqdaad qaadi lqudaadka ka iyo ilaa ka masar qaadiga masar isagaa xukuma qudaadii oo dhan isagay wada hoos imanayeen bilaadii islaamka taasaa loo bandhigo waa diiday arrintu waxay ahayd nin wasiiro oo muqtadir khilaafadiisii bay ahaydaa usoo bandhigo cali ibnu ciise la odhanayay waa diiday isagii baa doonay bal baqdi inuu saaruu sheekha ku qasbo dee waqtiyadaa iyo in ka dambaysayba waxaa la helayay dad shucfaca iyo wusado iyo doondoona cid bal kala hadasho wasiirka ama khaliifada kalaba hadasho si qaadi loogu magacaabo taasaa jirtay beryo ka dambeeyeyna xoolo badan baaba lagu bixin jiray oo ragga qaarkood rishwo badan bay bixin jireen si qaadi loogaba dhigo isagii waa lala doono waa diiday markay tani dhacday bal arrintan ayaa dhacday waa ninkii wasiirkaasi uu qasbo ayuu aqalkiisii albaabkiibu ku musmaaray sheekhay albaabkii waa lagu xidhay dadu kaleana waa la sameeyey inaan gurigaa lagaba soo bixin oo daqdi buu saarayaa lix iyo toban cishuustii ku jiro xataa biyo ay waayeen reerkii oo ciyaalka dee jaarka un biyo kasoo gaadho mooyaane aanay dee dhicin isagii markuu tii ku adkaysay lix iyo toban cishadan sii noqotay ayaa deeta farii lagaba qaaday intaas waxaa laleeyahay qaadi noqotaasoo waxay soo naqliyaan oo nin markaa isaguna sheekh kaleo ibnu xarba wixii la odhanayo qaadi ka ahaa masar nin u socday oo laha waa bal qaadinimadii ma karaya iga daayadii u socdo erga uu soo dirtaa yimo markaasuu yihi waxaan soo arkay reer baqdaad oo intay carruurtooda soo kaxayaan le bal arrintan eega daawada si aa uga sheekaystaan oo kale albaabkiisii waa xidhan yahay dabadeedna dee cid ilaalinaysaa jirta waxaa la leeyahina qaadi noqo sharqan waqarbana waa diidayaa oo kaleo markii dambea deeta ninkii cali ibnu ciise laga soo naqliyay dee looguna tegay wuu faraha ka qaaday oo yihi de waxa weeye waxaaban doonayin dadka inaan ogeysiiyo mamlakada ama dee halka iyaga dhulka iyaga inuu joogo ruux arrinkaa inta loo soo bandhigayo haddana diidaya waraacnimo iyo zohdi weeye kaas buu ahaa walqafaalukana waa marwazi waxay yidhaahdeen yazuulu lkhilaafu khilaafku waa suulaya oo kale haddii de itifaaqan la helay khilaafku waa suulaya wa tasiiru lmasalatu masaladu waxay noqonaysaa ijmaacan itifaaqan dambe ijmac buu ka dhigaya markaa qowlkii labaad laguma tegi karo wahuwa qowl muctazilati muctazilada qowlkeed weeye sharaxa wuxuu kordhiyaa iyo asxaabta abi xaniifa ama intooda badan sheekh wuxu uhi wadaliil waxaa u daliila calaa maa qulnahu wixii aan soo sheegno maxay ah ana ikhtilaafahum calaa qowleyni iskhilaafkooday laba qowl isku khilaafeen ijmaacun ijmac inuu yahay calaa jawaazi lakhdi ijmac hore ay markaa nooc jiraya waa inay bannaan tahay calaa jawaazi lakhdi bikulli waaxid min alqowleyn oo wuxuu leeyahy wadaliilu calaa maa qulnaahu wey may waxaanu nidhi oo ana ikhtilaafahum calaa qowleyni waxa u daliilo weeye arrinkan sheeg wadaliilu calaa maa qulnaahu oo wuxuu yidhi hadalka gooso waxa uu soo sheegay ijtimaacii taabiciinta ee labada qowl mid ahaani inaanu khilaafkii hore suulinahayn ina qowlkani khilaafkiibuu suulinayaabuu ah dadkii iyaga taabiciinta kasii dambeeyeyna qowl labaad ay qaadan karaan taasuu inoo soo sheegay haddaba arrinkaa waxa u daliili waxa weeye hadalka gooso ana ikhtilaafahum iskhilaafkoodan calaa qowleyni saxaabadu laba qowl ay isku khilaafeen ijmaacun waa ijmaac ay ijmaaceen calaa jawaasi lakhdi qaadasho banaanideed bikulli waaxid min alqowleyn oo meesha itifaaq horaa jira itifaaq wuxuu inooga soo baxayaa dee qoladana qowlkanay tihi qoladana qowlkanay tihi marka in labada qowl la kala qaadan karo ayay isku waafaqsanyihin oo masaladu labadan ay leedahay waxa weeyaan qowl oo dee madaarigta kala duwan iyo maakhida kala duwan marka ay ku kala leeyihiin wama ajmacat asaxaabata asxaabtu waxay ku ijmacday calaa jawaasi inuu bannaan yahayna waa khilaafkoodii laa yajuusu ma banaana taxriimuhu in la xarimo inta kan dambe ijmac lagaba dhigo biijmaci taabiciina taabiciinta ijmaacoodii marka wuxubay noqonaysaa qowla bacdi umma ayuunbay noqon khilaafkii hore meesha kama baxayo kama idaa ajmacuu se hadday dee kuba ijmaacaan saxaabadu calaa taxriimi shayin shay xaaraamnimadkii lam yajuus aanu u banaanayn taxliiluhu in wixii xalaal lagaba dhigo biijmaaci taabiciina taabiciintu ijmaac xalaalnimadiisa ku ijmaacay si aanay taasi u banaanayn alxaasilku waxa weeyaanuun khilaaf kul hadduu sugnaado ijmaaca dabadi yimi khilaafkii khilaafkaasna uu dee khilaaf mustaqiraya saa kaa saxaabadii oo kale ijmaaca dabadi yimi khilaafkii ma suulinaya khilaafku weli waa qaa'imun waa jira uun waktiba awqaada kamida qowl ha layskuba raaco ee laakiin qowlkii kalena wejigiisii iyo ma'khadkiisii iyo xujadiisii un buu leeyahy iyo quwadiisii buu leeyahy wallahu subxana wa tacaala aclam فأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم اجتمعت على أحدهما نظرتا مسائش إجماع ولي نوسعة بل إجماع يقود هام هرين أصلا مرة تعريف كيسية وحيالك بتعلق سنة لكن ما كمسائش أن كترنا و هذه يدو خلاف الرأي إجماع لعو khilaaf ijmaacaasi khilaafkii masuulinaya baabkii uu inoo soo dhigtay ayaynu soo aragnay oo bal markaa waxaan soo aragnu saxaabadu hadday masalo laba qowl isugu khilaafaan ijmaacoodna taa uu kuba sugnaado dee saa ay ku wada hoydaan iyagoo qowlkii qaba taabiciintu labada qowl mid ahaan miyay isku waafaqi karaan taasi iyada waa mid haddii taabiciintii ay labadii qowl mid ahaan ku ijmaacaanba khilaafkii hore miyuu suulayaa saxaabada ay labada qowl ugu kala tagsanaayeen iyadna waa mid iminkana bal masaa-ishaas un saxaabadu calaa qowleyni laba qowl oo adugu dee masalo ama xaadiso ay baa ku timi ayay laba qowl isugu khilaafeen oo qolana dee qowl bay ku tegeen ama xukum ay xaadisadaasi leedahay kuwana xukum kaloo aan kii ka duwan uma ijtamacat ay ijtimaacdo saxaabadu hadhaax markii hore khilaafkoodu laba qowl buu ahaa oo way ku kala baydhsduwanaayeen masaladan xukumkeeda markii dambe haddana mid ahaan ayay ku ijmaaceen oo kii kale way ka jeesteen balkaasi hadday dhacdo bal haddii dee saxaabadii iyo taabiciintaasi ay tahay waa tii casharkii shalay aan kusoo marray imika waa saxaabada dhexdoodii ayaa labada qowl ee marka hore khilaafkuna dhexdooda ahaa markii dambena khilaafku meeshii uu ka baxayo labadii qowl mid ahaan bay isku waafaqeen nadarta adigu waad eegeysaa masalada caynkaasa waad u fiirsan oo dee ujeedadu waxay leedahay tafsiil tafsiilkiina waa kan fain kaana hadduu yahay dalika madkuurkaasi dalika ismu ishaarahana wuu ku xidha waayo ijmaacu calaa axadi lqowleyn bacda alikhtilaaf ijmaacan labadii qowl mid ahaan ay ku ijmaaceen iyagoo khilaafkaasi u horeeyey kaas weeye waxaanuu ishaaradani ay u laabmaysaaye arrinkaas ama ijtimaacoodaasi hadduu yahay qabi iyadoo khilaaf horeeyey qabla an yabruda intaanu qaboobin sugnaan weeye alkhilaafu khilaafki macnaha bereda halkan macna istaqara weeye oo takakl bereda macna maata waata u timaada intii aanu qaboobin ujeedadu khilaafku aanu hagaag u sugnaan oo wayastaqira waa la macno aanu sugnaan hadduu yahay ka khilaafi saxaabati waa sida saxaabada khilaafkoodiila abi bakrin ay ku khilaafsanaayeen fii qitaali maanici zakaati sakada kuwii diiday la dagaalankooda lala dagaalamo markii hore masalada la rogrogayay iyo wa ijmaacmi ijmaacoodii bacda dalika khilaafkaa dabadeed ay ku ijmaaceen qowlkii uu markaa qabay abi bakr ama siduu doonayay zaala alkhilaafu khilaafkii waa suulaya wa saarat ilmas'alatu masaladii waxay noqonaysaa ijmaacan ijmaac bay noqon bilaa khilaafin khilaaf li oo maxay suuradani tahay khilaafkan uu sheegaya iskhilaafsanaayeen waa markii masalada la rogrogayay xaadisada ay eegayeenee weli aanay dee waxa weeyaan hagaag u khilaafku ma sugnaan waa nadar muhladii nadarka intii dee lagu sugnaa in laga fiirsado masaladan laysla eego la rogrogo bal wixii dee ke ay keenaysay iyo wixii daliilkeeda la baxsiyo ayay laba itijaah la kala lahaa laakiin markii hagaago dee masaladii gees kastaba laga eegay ee laysla meel dhigay ayaa khilaafkaas qowlba isku raaceen taasoo kale weli khilaafkii ma sugna eegid baa lagu jiraa baxhi baa lagu jiraa bal mas'aladan iyo adiladeedi iyo dee wixii iyadana natiije kaba imanayo umuurihiibaa adigu laga fikirayaa taa weli khilaaf maba sugna haddaba suurada haddii iyadu ay jirto markii dambe wujuhaadkii nadarkee jiray ay mid ahaan laysku raaco iyada tani waa ijmaac khilaaf ka horena khilaaf mustaqiraba muhayne waa khilaaf ku sugnaa fi dee waktigii fikirka eegidda iyo hubsashada buu ahaa markaa tani khilaafliiba ijmaac bay noqonaysaa mithaalku inoo soo qaadayna markii rasuulka ilaahay wafaaday subxaana salawaat ullahi wasalaamu caleyh ilaahay dee uu ruuxiisii qabtay waxaa dhacday dee dad badan oo carab ka mid ahaa ama intoodii badnayd inay horta si ay rasuulka ilaahay waqtigiisa ahaayeen ka laabmeen kuwa iyagu gaaloobay oo ridoobay oo kuwa nebinimo sheegtay raacayna way jireen kuwa iyagoo salaadii tukanaya ama shahaadanaya sakadii iyagu manciyeyna way jireen walow dee markaa imika markii dambe ay noqotay uun asxaaba ridda lagu wada idlaaqay laakiin haddana way qaybsanaayeenoo kuwa ridooba iyo kuwa arrintoodu ahayd sake inay diideen iyagoo sidii kale nidaamkii islaamnimo u ogolba way jireen dee qoladan ridowde kollay khilaafkoodu mu ahayna kuwaa sakada diiday islaamkiina aqoonsan ee qiraya dee waa markaa salaadii tukanaya abibakar wuxuu doonay dhammaanba baab buu wada mariyo inuu la dagaalamo markaa saxaabadii qaar oo waaba kuwii ugu dhadhawaasa cumar oo kale iyo dee way ka joogsadeenoo waxay u arkeen kuwa inaan lala dagaalamin waa intii hore masalada ay isla eegayeen oo waaba kii uu cumar ku lahaa abibakar kayfa tuqatilu nnaasa waqad qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquulu laa ilaha illa allah xadiidka intiisa kale ee xataa abubakar iyo cumar toona may hayn ay dee riwaayaadkiisa kale ku sugan tahay ay markaa wayuqiimu salaata wayu'tu zakaata ay ku sugan tahay waayo cumarna intanuu daliishaday abubakarna daliilkiisan xadiidkaas iyo dee ziyaadadu ay ku sugnayd muu isagii ugumuu jawaabin ee qiyaasiyo xaggaasu uba kacay oo labadoodaba waxaa la arkaa inaanay intaas riwaayada kale agtooda ku sugnayn marka ama aanay hayn bal markaa waa khilaaf ay dee markaa khilaafsanaayeen aragti ay lahaayeen malaha waqtigan in lala dagaalamo qolada maaha ama lala dagaalamo dee laa ilaha illa lahu kole day leeyihin in lala dagaalamo maaha abubakar waa kii markii dambe yidhi wallahi la uqaatilana man faraqa bayna asalaati wazakaa wadee ilaa bixaqihi dambaaba iyaduna ay soo geli lahayd markii dambe cumar baaba yidhi waxaan gartay saa abubakar leeyahay inay xaqii tahay saxaabadii kalena way ku wada waafaqeen haddaba khilaafkaasi waa masaladu markay timiba markii la eegaye la rogrogayey baa khilaafku ahaa markii dambena waa tan qowl ay dee ficil iyo qowlba isugu raaceen uu jiro isku wada raaceen haddaba suuradaas oo kale weli khilaafkii ma sugnaa markaa khilaafkaasi waa iska baaba-ay waa khilaaf aan jirin oo kale ijmaac bay masaladu tahay khilaafna kuma jiro bal taas weeye inta horta qeybtaa hore wain kaana dalika wain kaana hadduu yahay dalika dalikada haddaba sida markii horeba dami ay ishaarada u celiyey waa alijmaacu calaa axadi alqowleyn bacda alikhtilaaf ijmaacan ay ku ijmaaceen saxaabadu labadii qowl mid ahaan iyadoo khilaaf kaba horeeyey bacdamaa barada intuu sugnaaday qaboobay dee wax markaa waqti hore dhacay waa waxaa qaboobay oo kale xataa meydka markaa ama shaksiga barada ay kaba cabirayaan dee waana ujeedadu waxay tahan bal haddaba intii khilaafkii uu ad sugnaaday dabadeed alkhilaafu wastaqara muhladii nadarka laga baxay rugrugga waqtigiisii laguma jiro waa gees kasta intay ka eegeen bay qowlkani uu sugnaaday qowlkanna waa sugnaaday si ayay deeta ku kala socdeen bal markaas wastaqara bal markaas suurada haddii haddana dib ay labadii qowl mid ahaan inta loo eega ay ku ijmaacaan oo isku waafaqaan tafsiir kaleu geliyey oo wuxuu uhi fain qulnaa haddaan idhaahno inahu ida jtamaca inahu shaniya ida jtamaca hadday kulmaan ijtima iswaafaqaan ataabicuuna taabiciintii khilaafkii saxaabada dabadeed ay labadii qowl mid ahaan isku raacaan zaala alkhilaafu biijmaacihim khilaafkii waa ku suulayaa ijmaacooda haddaan idhaahno oo dee waxa weeyaan aan idhaahno waa qowl meeshii badigood say inooga soo naqliyey oo imaamka xuseen ibnu saalix ibnu khayraan iyo qafaal iyo bal qolooyin kaleo qowlkaa la lahaa oo asxaabu abi xaniifa iyo waa kii muctasilana yii inooga soo naqliyey ayaynu shalay soo maray iyadoo khilaaf saxaaba jiray uu sugnaaday inay qabeen haddii labadii qowl mid ahaan taabiciintu ku ijmaacaan khilaafkaasii nusuulayo ijmaac masaladii noqonayso walow aynu soo maray qowlka raajixi inuu yahay khilaafkii waa jira uun itifaaqa labadii qowl mid ahaan taabiciintu isku khilaafeedna khilaaf isku waafaqeedna khilaafkii saxaabada mas-uulin aynu soo marnay bal haddaan qowlkii qolooyinkaa qaadano weeye oon idhaahno taabiciintu haddii labadii qowl ee saxaabadu lahayd mid ahaan ku ijmaacaan khilaafku meesha uu ka baxaya deetana nadiir bay u noqon oo fa ijmaacmi ijmaaca saxaabadu labadoodii qowl mid ahaan ay ku ijmaaceen awlaa waa kaga sii mudan yahayba oo kaga sii awleysan yahay waxa weeye ijmaacoodaasi dee an yazuula alkhilaafu khilaafkii inuu suulo oo khilaafkii hore inuu suulo uu kaga sii mudnaanaya haddaan qowlkaa ay qaadano qowlkuna qowl marjuuxuu ahaa wain qulnaa haddaan idhaahno ina biijmaaci taabiciina laa yazuulu lkhilaafu kolley waa sida ii taalay ina nusfayna aan eegayna barhkood dee walow aan wada eegin wixii suurtagelayay barhkoodna waa sidii ku taalay ina biijmaac laakiin bacda nusakh baa waxaa ku yaalay iyadoo innada meesha laga saaro wain qulnaa biijmaaci taabiciina laa yazuulu khilaaf haddaan idhaahno taabiciinta ijmaacoodii khilaafkama sula macnu kolle waa macno waadixa laakiin inadan ba halkan dee inan sida suuradii hore inahu ida jtamaca inahu biijmaaci taabiciina laa yazuulu khilaaf la idhaa iyo in la wada gooye iyo baabamala ka wada roonayd la tuuro sidaa nusqooyinka qaarkood dhacday iyadooy meesha joogta e maqsuudku waxa weeye haddii aan idhaahno biijmaaci taabiciina inahu biijmaaci taabiciina taabiciinta ijmaacooda laa yazuulu kuma suulayo alkhilaafu khilaafkii kuma suulayo waana qowlkii dee raajixa ahaa wuu inoo sheegaynaya istidlaalkiisiiya waxa u daliilkee xoogeynaya wax inooga sheegay de waxyaalo badan oo kale ay u xujaysteen oo jaanibkana ahna waaba sharxiisay kuba sugnayde haddaan taan idhaahno biijmaaci taabiciina laa yazuulu khilaafu khilaafkii mas-uulayo aan idhaahno oo khilaafkii saxaabadu masaladan bunyatu waxaa lagu binayn cala inqiraad alcasr calaa shardi inqiraad alcasri casriga dhammaadkiisa bal shardinteedii loo shardiyay ijmaaca iyo inuu shardiya inaanu shardi ahayn bay masalada ku binaysnaanaysaa kolley waana masaa-il uu isu keen xorayaynu hore usoo maray oo horeynu markii ijmaaca uu inoo soo tacriifinayay sheegnay ama aan soo maray inay culimada qaarkood shardi uga dhigeen ijmaaca sugnaanshihiisiyo inuu ijmaac noqonayo dadkii mujmiciintaa casrigoodii inuu dhammaado ama iyaga ay wada dhintaan taasna waxaa ka dhalanaysa sidaynu soo maray haddii inqiraad ulcasri shardi lagaba dhigo in inta ay joogaan way ka laabmi karaan inta ay joogaan ciddii kale kusoo beertay ee mujtahidiin noqotay wala waqtiga horanay mujtahidiin ahayn ee soo haleeshay iyagii hadday ra'yigoodu uu ka dunaado iyo ijtihaadkoodu ijtihaadkii intooda kale ijmaacii ma sugno khilaafkii waa khilaaf la ictibaarinayo masaladu khilaafiyuun bay ahaanaysaa bal umuurahaasay ahayd waana qowl marjuuxu ahaa qowlka raajixi inqiraad alcasri shardi ma ahayn ee kol haddii ijmaac xaqiiqiya xasilo ijmaac buu noqonayo kuwan mujmiciintiina kamay laabmi karahayn ciddii iyaga dabadood mujtahidiin noqotayna waxay dee ku qasban yihiin uun inay qowlkaa qaataane kuma ijtihaadi karaan masaladaasoo ijtihaad ma geli karo taasna ka rajaxeed ee wuxuu leeyahay arrintiibuu tafsiirkii sii socdeen bal haddii aan idhaahno taabiciintu hadday ijmaacaan bacda khilaafi saxaaba waa ijmaac dee halkana ijmaac bay noqon haddaan idhaahno meye ijmaaca taabiciinta khilaafkii saxaabadu meesha kagama baxayo waa tamarjuuxe masaladii kalean dib ugu laabmayna haddana ijmaaca shardi ma waxa u ah inqiraad ulcasri mise uma aha haddii la idhaaho inqiraad ulcasri baa u shardiya waatan fain qulnaa haddaan idhaahno ina dalika daalikadu waa inqiraad lcasri maanta casrigoo dhammaada shardun shardi buu u yahay fii sixati lijmaaci ijmaaca sixadiisaba shardi buu u yahay oo ijmaacu hagaag uma sugnaanayo ilaa dadkaasi ay meeshii aynu dee dhintaan marka haddee ruux dhintayna qowlkiina kama laabmi karo ijtihaad damba ma yeelan kareen jaaza way bannaan tahay inay isku waafaqaan labadii qowl mid ahaan wixiiba weli waa ijmaac aan hagaag u sugnaan buu ahaa لأن اkتiلaaفهم اskhiلaaفkooda عalىa qowleyni laba qowl mid ahaan labadii qowl ay isku khiلaafeen laysa ma ahaanin بأكثara mid ka badan mid ka roon oo ka weynba ma ah mid ka badan min اجتiماع min اجتimاacoodii عalىa qowl waaxidi qowl keliya ay isku waafaqayeen فإda jaaز لahm qowlkaas ah انqirاad casri baa shardi o marka lagu socdo weeye maha mar kastaba faida jaaza lahum haddii iyagoo qowl keliya isku wada raacay ay u banaan tahay marka la yidhaha inqiraad lcasri baa shardi ah an yarjicuu inay ka laabmaan cama ajmacuu calayhi wixii ay ku ijmaaceen ay kaba laabmaan suuradaasi ay suurtagal ahayd qabla inqiraad alcasri casrigu intaan u dhammaan farujuucuhum laabankooda cama ikhtalafuu fiihi wixii ay isku khilaafeen ay kaba laabmaan awlaa waa ka mudnaanaya murur waa kolley masaa-il aynu soo marro isyar tadaakulaysa oo barhkood barhka kale ay ka farcoomayaan marka marka dee suuro haddii ay masaladii labadii qowl ay lahayd mid laga farciyana waxbaa ka dhalan haddii kii kale laga farciyana ama la raaciyana waxbaa kaba dhalanaya marka wuxuu leeyahay haddii la idhaha inqiraad lcasri shardi buu ahaa ijmaaca saxaabadna khilaaf jiray dhexdooda khilaafkiina uu sugnaaday oo khilaaf dee hagaag muhladii nadarka ka baxay oo labadii qowl lagu kala tegay uu ahay laakiin mar dambe wax haddana kuba yimi ay tahay inqiraad lcasri shardi buu u yahay haddii aan idhaahno ijmaaca sugnaanshihiisa weli ijmaac hagaag u sugnaaday ma jirto intan ay nool yihiin marka labadii qowl mid ahaan way isku raaci karaan taas iyadu waa hadal cad hadalkan uu leeyahay iskhilaafkoodan laba qowl kama badna inay qowl keliya isku waafaqeen ujeedadiisu waxa weeye de markaa la leeyahay inqiraad lcasri baa shardi ah hadday ijmaacba xataa xaggooda ka xasiloy qowl keliya isku wada waafaqaan oo markii dambena barhkood ay ka laabmaan qowlkii ijtihaadkoodii uu isbedelo dee kol haddii inqiraadulcasri baa shardi ahayd arinta ay ahayd ama shardi ah inqiraadulcasri shardi maaha ayaa shardi ahayd baad markaa qowlkeenu uu ahaa in kuba soconno ijmaacoodii hore waa suulayay oo waa kan iskhilaaf bay arrintu noqonaysay de markaa iyagoo ijtimaaci haddii xataa laga laabi karayay oo wax aan isagii ka duwan lagu tegi karayay iyagoo laba qowl isugu khilaafsanaa inay qowl ahaan gees aduu geesun lugaa isugu duudaan iyo mid un isku raacaan min baabi awlaa ayuu noqon oo kaas baaba dee kasii roonaane haddii la odhan lahaa waxma suurtogelayaan kaasaa la odhan lahaa kaasaa kaga mudnaan lahaa inaanay arrinta suurtogelin bal taasi waa mid wayda qulma haddaan idhaahno waana qowlkii raajixa waxyaalahaasi aqwaal marjuuxay ahayn in inqiraad alcasri casriga oo dhammaada casriguna hada de waa zamankii weeye waa ahl alcasri khaasatan waa dadkii mujtahidiinta ee ijtihaadkan waqtigaas dee ahllalijtihaad ahaayoo meesha ka wada baxoo wada dhintaa laysa bishardin shardi uma aha ijmaaca sugnaanshihiisa waa biistiqraar ilijmaac lam yajuus ma banaana an yujmacuu inay labadoodii qowl ee hagaag u sugnaaday waxa weeye inay waxay waxa weeyaan mid ahaan ku ijmaacaani halkan ma imanayso sababto dee labada aqal isaga inoo sii cilaynayaan ka hoba hordegine lam yajuus an yujmacu lianna ikhtilaafahum iskhilaafkooda calaa qowleyni laba qowl ay isugu khilaafeen masalada oo labadaa qowl inay masaladan ama labadaa wejleeday ay isku khilaafeen xujatun xujo ayuu ahaa jaanib kaleu ijmac kaba yahan shalayna soo aragno xujo ayuu ahaa iskhilaafkoodaas siuu xujo u yahay muxuu xujoye laa yajuusu aanay banaaneen calayha korkeeda alkhadau gef oo maxaa fii tajwiizi lakhdi waa waxaan uu xujada ku ah waatan banaynta la banaynayo qaadasho la qaato oo lagu camal falo weeye bikulli waaxidin mid kastoo min alqowleyni labada qowl kaba mid ah macnuhu waxa weeye kol haddii bal masaladani xukumkeedu waa saa iyo xukumkeedu waa bal matalan wej ka duwanba ay isku khilaafeen arinku waxa ay tahay iskhilaaf weeye masaladii waa masale ijtihaadiya mid kasta gaar ahaanteedii waa dee masale khilaaf waa baabkii ijtihaadka ruux ka dambeeya waa ku ijtihaadi karaa siaan soo maray oo mid ahaan waa dooran karaa laakiin maxaa jira nooc kaloo isku waafaqsaynin baa jiro masaladan marka la eego xukunkeeda la eego labadan qowl baa ku bannaan bay isku waafaqsayn amase bay noqon kartaa amase bay noqon kartaa labadaas baa ku bannaan marka iskhilaafkooda ijtimaacooda nooca caynkaasa ee inay labada maahaday masaladu leedahay ay tan tahay labadaa xukumun uu kaba iman karo labadaasi ay ku bannaan yihiin nooc itifaaq isku waafaqsan yihiin bay noqonaysaa haddaba ijmaaca mid ahaan ay isku waafaqaanin itifaaqooda dee ay taa isku waafaqsanaayeenee xujadaba ahaa ayuu meesha ka saarayaayo iyagiiba walow ay masaladii isku khilaafsan yihiin xagga in labadaa qowl ay ku bannaan yihiin waa nooc ijmaac buu noqonaya nooc itifaaq buu noqonaya itifaaqadaasna xaggaa xujuuha dee marka la eego ahlalijmaaco wax isugu tegayna dee dadkii kalena iyagay tabacu yihiin waxay ka dhigan tahay inay xujo aan inay khada noqotaa aanay meesha jirin ay tahay labadoodii bal maalan qowl haddii mid ahaan loog ay isku ijmaacaanna iyadna xujo kaloo tii kale caaridaysa ayay noqonaysaa oo la odhanayo dee khada kuma banaana laba xujo oo mid kastaba ay dee taa tahay tanaaqud baa ka laazimayo bal markaa muhimku kol hadduu khilaafku sugnaado aan idhaahnana wixii khilaafku uu kume ijmaac uu sugnaado iyo itifaaq inqiraadulcasrina shardi uma ahaan idhaahno wixii dee kaa ka hor imanayaaba iyadii meeshii ma imanayano waa ka hore in la raaco mooye wax kale oo ka duwan in lagu taga maaha bal taas baa ujeeddadu ay tahay lianna ikhtilaafahum calaa qowleyni inay iskhilaafkoodan laba qowl ay isugu khilaafeen xujatun horta waa xujo muxuu xujo u yahay waa fii tajwiizi lakhdi bikulli waaxidi min alqowl banayn la baneeyo in la qaato oo lagu camal falo mid kastoo labadaa qowl kaba mida waana xujo dee laa yajuusu calayha alkhada oo wahiya laa yajuusu oo khada'na aanu ku banaanaynoo dee waa nooc itifaaq baa jira waana ma aha uun dee masaladii ijtihaadiga dee khada aan ku banaynayne bacda alumma qowlkooda ahaa ee xagga tajwiiska inay masaladu labadaa qowlun ay tahay labadaa maahad yeelanayso san iyo san dee in la kala qaata ay bannaan tahay ayay iyagu isku waafaqsan yihiin oo wax waata bal qowl saddexaad in meesha lagu soo kordhiyo masaaishaasna way noo dambeeyaan marka kol haddii ay dee taa tahay inqiraadulcasrina shardi maaha in aan idhaahno waxtaa ka duwan laguma ijmaaci karo wey oo tajwiiskii oo la yidhaha mid baan jirinba qowl baaban jirinba dee markii horena xujadu waxay tahay qowlkaasna inuu qowl bannaan yahay makhadkiisana leeyahay ijmaac mid ahaan lagu ijmaacina waxay noqonaysaa qowlkaas mee waa qowl baadiluu noqonaya ee taasna waxay noqonaysaa xujadii hore ee iyaduna sirka ku haysa in allah laa yajmacu ummatii calaa dalaala ayaa meesha ka baxaysa falaa yajuusu ijtimaacu ijtimaac ma banaano in lagu ismaaco calaa tarki xujatin xujadaa ka tegeedina xujadaasaa jirtay maantana waa xujadii oo in lagaba tagaa meeshii ka imanaysa laa yajuusu calayha alkhada xujo aan khada ku banaanayn in laga tago oo wax ka duwan lagu ijmaaca taasi ma banaanaanayso baab lqowli fi ikhtilaafi asaxaabati calaa qowleyni waa baab kale oo kollay kuwii waa ka duwan yah laakiin weli waa masaa'il khilaafatan iyo ijmaac iyagu ay ijmaacayaan ma aha qowlkood dee dib ay u ijmaacayaan inooguma imanayso waa tan kaba soo baxnay taabiciinta oo labada qowl mid ahaan ku ijmaacaysana horaan ugaba soo baxnay bal waa masaaishii waa masaladii ay ahayd ba dee ixdaathu qowlin thalith kolley iyaga mooye masaa-isha ijmaacoo kale way kuba timaadaa waa qowl aan markii hore jirnoo saddexaad bal maalan oo lalaba yimaadaa miyuu kharqiga ijmaacii hore u noqonaya mise uma noqonayo kolley masaladaas ay nooguba iman iyo wixii raacayaybe waclam waxaad ogaataa annahu ida ikhtalafat asaxaabatu saxaabadu hadday iskhilaafto fi lmasalati calaa qowleyni laba qowl bay isugu khilaaftay wanqarada waa dhammaadayoo wanqarada uu dhammaada alcasru zamankii calayhi waa qowlkaa iyagoo qaba oo dee uu saa zamankoodii u dhammaaday wada dhintaan oo meeshii labadaa qowl bay ku dhinteen khilaafkiina uu kuba sugnaaday casrigiina uu kuba halkaas dee meesha adigo ay ku wada dhinteen dadkii mujmiciinta ah lam yajuus ma banaana litaabiciina taabiciinta uma banaana ixdaathu qowlin haaliثin qowl saddexaad soo darinsiita lasoo dariyo oo lala yimaadaa taasi ma banaana bal maalan waa iyadoo saxaabadii baa laba qowl leh oo qowlkan in waxa weeye laba qowl bay ku kala tegeen khilaafkoodu tiibuu ku sugnaaday macnuhu markaa wuxuu noqonayaa san intii horeba ku soo aragnay mas'alada ma'khadka ama waxay leedahay iyo waxa masaladan ku banaani waa labadaa qowlun taas baa itifaaq nooc itifaaq jira haddaba dadkii iyaga kaba dambeeyey kolley ijmaaca kasana sidaasuu noqonaya dadkii iyaga kaba dambeeyey hadday qowl saddexaad oo meeshii soo kordhinayo masaladii halkii laba qowl ka ahayd mid saddexaad xataa tafsiil kuwii la geliye haba noqdee uu soo meesha imanayo uu jiro oo qowl saddexaad lagu soo kordhiya waxay gees ka noqonaysaa ijmaacoodii oo la kharqiyo kharqal ijmaacna waa taan soo marre kol hadduu sugnaaday inaanay banaanayn se kharqigu u imanayaa waxay ahayd ee waxay iyaga arrintoodu isku waafaqsanaayeen masaladu labadaa qowl ama labadaa wejun inay yeelanayso marka wej kale lasoo kordheeyo wixii ay isku waafaqeen ayaa balmeetii laga tegayaa wixii ay isku waafaqsanaayeen baa laga tegayaayo waxay noqonaysaa wixii ijmaacooda ama itifaaqoodii ah oo la dhaafo ama la kharqiyo siday kaba cabiraan marka taas buu u leeyahay dee labadoodii qowl waa sax waanaynu soo maray haddii lagu ijtihaado mid ahaan in la qaadan karana waynu soo maray oo halkii casharkii shalay baynu kuba soo maray laakiin in mid saddexaad lasoo kordhiyo oo masaladii mid saddexaad lagu soo daro iyada taasi waxay noqonaysaa itifaaqoodii ayay khilaafsan tahay dee itifaaqoodina xujo la raacayuu ahaa in labadaasun ay kuba banaan tahayoo markaa ixdaadu qowli thalith ma banaana waqaala bacdu ahli daahiri dadkii iyagu ahel daahirka barhkoodu waxay yidhaaheen dee adigu waa daahiriyada barhkooda ma wada qabaan sidaasuu bacdu ahli daahir u yidhi yajuusu dalika kaasi waa bannaan yahay wadaliilu waxa uu daliila buu yihi calaa fasaadi dalika arrinkaas oo ujeedadu ixdaadu qowlin thalit ee bacda daahiriyana ay tidhi waa bannaanyahay inaanu bannaanayn oo qowlkaasi qowl faasida yahay waxaa u daliila huwa ana ikhtilaafahum iskhilaafkoodan calaa qowleyni laba qowl ay iskuba khilaafeen ijmaacun ijmaac weeye calaa ibdaali kulli qowlin qowl kastaba oo siwaahumaa labadaa qowl kaba soo hadhay burinteeda inaan meelkan anay wej wej kale meesha soo gelayn qowl kale aanu imanayn masaladu labadaa xukun mooyaane aanay xukun kale yeelan karin ayaa isku waafaqa ay isku waafaqsan yahay ta waayo kuwana qowlkan bay ku tegeen kuwana qowlkan kale cid wax kale kumay tegin intiibay inqidee iyaga ijmaacoodna hagaag uuba sugnaaday marka waxay ka dhigan tahay labadaa qowl mooye qowl saddexaad iyo qowl afraad iyo aqwaal kale oo halkan iman kartaa ma jirto isku waafaq ay isku waafaqeen bay masaladu ay noqonaysaa bal markaa inde haddii la yidhaha qowl kalaa meesha imanayana itifaaqoodaas baa meeshii ka baxaya ijmaacoodaasa meesha ka baxaya kama ana ijmaacahum ijmaacooda calaa qowli kuli waaxidin kole waa nusqooyinkeesa inoo taalay intan arkay sharaxa waxaa ku sugnaa calaa qowlin waaxidin waana kolley qowlka sawaabka ah weeye oo calaa qowli kuli waaxidin ma macnuhu waa maxay sharaxaanay kuba sugnayde kaama ana ijmaacahum ijmaacooda calaa qowlin waaxidin qowl keliya ay isku waafaqeen sida uu yahay ijmaacun ijmaac calaa ibdaali kulli qowlin qowl kastoo siwaahu qowlkaa kaba soo hadhay burinteeda ay isku waafaqeen oo wuxuu masaladani la nadirtahay buu leeyahy labadan qowl ee ay isku khilaafeen waxaa ku sugan itifaaq ay isku waafaqsan yihiin labadaa qowl waxaan ahayn inaanay jirin labadaa nadar waxaan ahayn masaladan inaanay ku iman ahayn marka waxay u nadirtahay buu leeyahy oo taasi ay la mid tahay uun markay qowl keliya isku wada ijmaacaan aynu horeba usoo maray dee ina guud ahaan aan qowl labaad meesha imanayn koodaasuu la raacayo waxay ahayd ijmaacaasi wuxuu ahaa oo kaba dhignaa qowl keliya ay isku waafaqeen ijmaac ay isku waafaqeen wixii aan qowlka ahaynba inaanu jirin oo nadar kale jirin ama qowlka waxaan ahaynba uu baadil yahay tana waxa ay tahay uun labadaa qol wixii aan haynba meesha ma imanayaan oo nadar meeshii ma iman karo qowl kaloo labada ahayn sida taasba qowlkaa wixii aan ahayn meesha ma iman kara ayuu ahayd oo waa baadil ayuu ahayd marka masaladu taasay u nadir tahayoo dee tadadaba kamaa lam yajusiya aanay u banaanaanin ixdaathu qowlin thaanin qowl labaad soo markaa waxa weeye soo darintiisu فيma wixii aجmacuu فiihi ay ku iجmaaceen calىa qowli waaxidin qowl keliya ay kuwa iجmaaceen in qowl labaad meesha la keenaa aanay u banaanayn ayaan lam yajuز aanay u banaanayn ixdaaثu qowli ثaaliثi qowl saddexaad in lasoo darisiisto oo lala yimaado فيma aجmacuu فiihi wixii ay ku iجmaaceen calىa qowlina laba qowl oo dee masaladan hore wuxuu u leeyahay tanay la mid tahay tan way isla ogol yihiin khilaaf kuma jiro tan dambaa khilaaf kale haddaba markay qowl keliya isku wada raacaan si dee aanay u bannaanayn in qowl labaad cidi ay la timaadaan ee ay haydun qowlkaa in la raaca ayaa halkana laba qowl marka uun itifaaqooda uu yahay masaladu inay labadaa qowlun iyo labadaa madragun yeelanayso labadaa qowl mooye wax kale meesha aanu jirin arrintoodu ay tahay ayaa qowl saddexaad in lala yimaadaana aanay u bannaanayn waayo haddii taa horeba ay kharqi ijmaacoodii ahayd kana waa kharqi ijmaacoodiia marka wax aanay iyagu bal maalan wixii ay isku waafaqeen ee labada qowlaha wax ka duwan lala yimaado waa kharqi ijmaacoodii un masalada qowl saddexaad baa iyadna jira oo kale sheekhu aanu inoo dhigan oo sarkashiyo baxrigiisa uu kuba sheegay waxa weeye kan saddexaad hadday ka dhalanayso wixii ay iyaga ku ijmaaceen oo meesha ka baxaba oo waa sida noogam waxay ku ijmaaceen oo meesha ka baxa hadday ka dhalanayso qowl saddexaad in lala yimaadaa ma banaana laakiin haddii dee aanay kaba dhalanahayn iyada waxa weeyaan in rafcigoodii ijmaacoodii weliba itifaaqoodii iskaba jiro uun waa sida nooc tafsiilun oo aqwaashoodii la geliyo bal maalan taasi iyadu way banaan tahay oo wuxuu kaba cabiraana in cinda almutaakhiriin qowlka sawaabkii kaa inuu noqonayo shaafici kalaamkiisa risaalana waa wuxuu keenaya ayuu kaba cabiraa kolley waxyaalo mithaal walaala ayo awoogaya markay dhaxal kuba kulmaan iyo wax sidaasana waa laba yimaadaa oo dee khaasatan salafkii sigaala iskuba khilaafeen in oo bal markaa laha qiyaasku waxbuu keenaya laakiin kol haddii dee khilaafkoodu taa yahay ma banaysanayo inaan anigu waxaa qiyaasku keenaya idhaaho waayo dee khilaafkoodii baa in ku koobnaayo qiyaaskana intiibuu khilaafsanaa bal calaa kulli xaalin qowl saddexaadna waa jiraaye masaladu kolley waa masaladaa kuba shuhrowday ixdaaثu qowlin haalitثa oo ujeedadu ma ijmaacii miyuu kharqinaya mise ma kharqinayo gees marka horeba masaladu khilaaf bay ahayde laakiin noocan ah ay iyagii aanay dee labadaa wej mooye wax kaloo meesha iman kara aanay iyagii kuba tegin ama aanay arkahayne ayaa nooc itifaaq ah inaan masaladu labadaa wejun ay yeelan karto wej saddexaad oo la yeelaana lala yimaadaana wuxuu keenayaa itifaaqoodii noocaas haydee labadaa wejun ama labadaa qowlun meesha inay jiraan oo meesha laga saaruu keenayaa sa dee haddii qowl keliya iskuba raacaanba qowl kale oo lala yimaada ijmaacoodii mid u burinaya uu noqdo dee markaa wixii itifaaqa burinayaana isaga ayaa ah kadee la celinayo ee la radinayo faslun faama ida ikhtalafat saxaabatu saxaabadu hadday iskhilaafto fii masalatayni laba masalo calaa qowleyni laba qowl faqaalat ay tidhaaho daa'ifatun kooxoo fiihimaa daa'ifatun kooxi fiihimaa ay fi lmasalatayni bitaxliili xalaalnimo oo labadan masalo dee waxaabay ku xukumeen waa laba masalo wuxuun ku tacalluqsan labadaas waa xalaal bay yidhaaheen wa qaalat ay tidhaaho daa'ifatun kooxoo saxaabadii kaba midi fiihimaa fi lmasalatayni bitaxriimi xaaraamnimo walam yusaraxuu aanay caddayn bitaswiyati simid la simo baynahumaa labadan mas'alo ee ay waa wada xalaal leeyihiin ama ay waa wada xaraam leeyihiin simid la simo fi lxukmi xukumkaasoo inay isku mid u noqonayaan oon la kala qaadi karin taa waxba aanay caddayn jaaza litaabiciyi taabicigii waxaa u bannaan an yaahuda inuu qaato oo fii ixda almasalatayni labada masalo mid ahaan biqowli daa'ifatin koox qowlkeed wa fi lmasalati اlukhraa masalada kalena biqowli daa'ifati اlukhraa daa'ifada kale qowlkeeda uu qaato oo fayaxku fayaxkuma markaa uu xukumo oo dee bitaxliili taxliil fii ixda almasalatayn uu kuba xukumo oo de uu siiyo fayaxkum wabitaxriix